يرعاك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaan warkeena subax waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada mahaday ee wilaayada shabeellada dhexe askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda gobolka amxaara ee waqooyiga dalka ethoobiya wasiirkii hore ee gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya barre aadam shirahiilaali ayaa sheegay in dowladda xabashida ethoobiya ay ku amartay inuu afar iyo labaatan saac gudahood uga baxo degmada doolow ee gobolka gadow boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay soka qaybin laga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo jubbooyinka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa goob fagaaro ah ka sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta ah ay si cad u diideen in ay ka qayb qaataan gulufka dhan ah duulaankii uu sannad ka hor ku dhawaaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada mahaday ee wilaayada shabeellada dhexe warkaas iyo warbixin kale oo ku aadan askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada oo dhimashiyo dhaawac ku noqotay howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinayaa nuur cali warsama waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaanka cali foldhere ee duleedka degmada mahadaay ee shabeellada dhexe dagaaladaasoo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha mujaahidiintu waxay inoo xaqiijiyeen dhimashada maleeshiyaadka murtadiintu inay gaartay ilaa iyo shan oo ay ku jiraan laba sarkaal oo kale ah abshir maxamed gaafow oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka macuusleyda riddada ee degmada mahadaay iyo cabdi maxamuud cali oo loo yaqaanayo torotore oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kalena ahaa agaasimaha amniga maamulka riddada degmada mahadaay sidoo kale waxaa la tilmaamay in maleeshiyaadka ku dhaawacmay dagaaladaasi ay gaarayaan ilaa iyo toddoba murtad kuwaasoo qaarkood ay aad u liitaan banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugayiin xaafadda haanta dheer ee degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaa la xaqiijiyey hal askari inuu goobtaasi ku bakhtiyey sidoo kalena hal askari oo kale uu ku dhaawacmay isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugan yihiin xaafadda taleex ee degmada hodan ee magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen saacdihii lasoo dhaafay degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasoo magaciisa lagu soo koobay indhabuur gobolka gedo waxaa la sheegayaa in ciidamada mujaahidiintu shalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee degmada celwaq balse ilaa iminka khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi lama soo tebin dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda gobolka amxaara ee waqooyiga dalka ethoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo suheyb cabdulaahi waddanka itoobiya weli waxaa ka sii socda dagaalada u dhexeeya qowmiyadda amxarada iyo sidoo kale militariga dowladda itoobiya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen dagaallo xooggan oo u dhexeeyey fano iyo ciidanka abiy axmed dagaallo culus ayaa waxay ka socdaan magaalada gondar ee gobolka amxarada oo ah mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan ee gobolkaas maleeshiyaadka fano ayaa la sheegay in maalmo ka hor magaalada ay gudaha u galeen taasi oo keentay in dagaallo xooggan ay dhex maraan labada dhinac milatariga dowladda itoobiya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar ay soo qaadeen maliishaadka fano ayna dileen in ka badan konton dagaalyahan dhanka kale waxaa loogu yeero golaha xuquuqul insaanka ee itoobiya ayaa ku eedeeyey nidaamka abiy axmed inay sii wadaan xarig ay ku tilmaameen mid sharci darro ah oo ka socda caasimadda adis ababa kuwaas oo si gaar ah loogu beegsanayo qowmiyadda amxaarada tan iyo markii ay diiday amarkii bishii abriil ka soo baxay abiy axmed ee lagu kala dirayey maleeshaadka liyubooliska mahadsanid walaalka wasiirkii hore ee gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya bare aadan shire hiidhaale ayaa sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay ku amartay inuu afar iyo labaatan saac gudahood uga baxo degmada doolow ee gobolka gadow xaaris cabdulqaadir ayaa ka waramaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya bare aadan shire hiidhaale ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay u hanjabtay islamarkaana ku amartay in afar iyo labaatan saac gudahood isaga baxo degmada doolow oo uu ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in saraakiil etoobiyaan ah ugu yimaadeen gurigiisa ayna ku amreen inuu ka baxo halkaasi wuxuu dhanka kale eedeyn u jeediyey maamulka axmed madoobe oo uu sheegay in ay gadaal ka soo riixayaan iskudayga la doonayo in looga saaro degmada doolow dhacdo maantay nala soo gudbanaatay saaka dhacdadaas oo aragni inaan dadka nada la wadaagno iyo saxaafadda dhacdadaas waxa weeye saaka waxay iigu yimid gurigan deganaa saraakiil ciidan wadata oo etoobiyaan ah waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa inaad meeshan ka baxdo halkan ammaan kuma aha ana waxaa yidhi ammaankayga adinkuma ilaalisaan ammaankayga ciidankaynagaa ilaalina marka arrintaas waxaan uga dacwoonaynaa waxa weeya saraakiishan dowladdoodu inay xaalkaas og tahay iyo inayna ogey hadday og tahayna sababta annaga oo xasaanad laho xildhibaan aho wasiir oo deegaankiisii iyo dadkiisii la jooga oo degan oo gurigeygii degan sababta ciidanka etoobiya iyo saraakiishoodii intay ii yimaadaan ay ku yidhaahdaan guur afar iyo labaatan saac haddaadan guuridna adoo ka tinaysan baan diyaaradda ku saarayna arrintaasu waxaanu aragnay inay tahay arrin xadguduba arrintan ayaa imaanaysaa iyadoo bare aadan shiro hiiraale muddooyinkii u dambeeyey lagu eedeynayey inuu degmada doolow ka wado abaabulka dhan ah maamulka axmed madoobe ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo mahadsanid xaaris boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sako qaybin laga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo jubbooyinka ugu horeyn wilaayadda islaamiga hiiraan waxaa warbixintan soo socota inooga diyaariyey casaam carafaada boqolaal iskugu jirta masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo si dardar looga socta degmooyinkai deegaanada wilaayadda islaamiga hiiraan taasoo labadii maalin ee u dambeysay laga qaybinayay sakada xoolaha nool masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan degmooyinka buqa qable ceel cali iyo deegaanka show ayaa ka warbixiyey xoolaha sakada ah ee la siiyey axmed cabdi cismaan anu waxaan jooga degmada buqaqab waxaa liisay hal geel ah ilaahay nimcadiis oo sakee ilaahay noo nimciyey ma darno waa helna alxamdulilah walaayada kor allah ka dhigay gaalada allah jebiyey ruucbi allah ku rida argagax allah ku rida ilaahay idinkiis abshir waay hal geel oo aad u wanaagsan ahayd waa dhaqana ilaahay wax ka badan ha siiye ninkii oo geel lagasoo qado sakada ku waajibtay geela allah u badiyay ilaahay u nimcay bashbashi barwaaq insha allah guul allah siiye walaayada gaalada allah jebiyey ruucbi allah ku rida argagax allah ku rida ilaahay idinkiis allah nagu dul qaado insha allah magacayda yusuf celiso baa la yidhaha waxaan joogaa deegaanka show oo lagu qaybinaya maanta sika kasuusan aniga halgeel lahaa liisii gaal baa nugu soo duuli ilaahay waxaan ka barya inaad baraf dhalaala laha ka dhiga ninkii dhoof ku yimadaa geerida dhibaysaa gaal soo duuli dhibkiisa ma nugu fududo ilaahayna ma nugu waarin doono degdegna waa nooga bixi doonaa annakan waxaan nahay shicibka waana ducaynaynaa waxaan ka baryaynaa ilaahay in tanteeda kale nabad nagu geersiiya gaaladan ilaahay isjib waayadan cabdullaahi abubakar waxaana joogaa degmada calaal waxaa lii siiyey neefgeelle walaayada islaamka waxaan ugu ducaynaa walaayada islaamka waxaan ugu ducaynaa inaad ilaahay kor ka dhiga ay guulaysata waxaan dhehela iyakana ilaahay geelooda boqol ha u dhiga ilaahayna ha barakay xoolahooda intii reebteen allah u barakay waxay dhiibteen adduuniya aqro allah u shafay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunamhaan oo ka hadlay saka qaybinta wilaayada ayaa faahfaahin ka bixiyey sanadkan iyo sida sakada looga qaybiyey wilaayada si guud marka qaybintii sakada ayaa socota xoolaha nool dadka masaakiinta iyo fuqarada la siinayey taqriiban laba kun shan boqol iyo siyaado neef oo geel iyo ari isugu jira ayaa hadda qaybtooda socotaa muxaafadaadka oo dhan in ku dhow toddoba boqol oo qoys baa ka faa'iidaysanaysa oo qaadan doonta insha allahu tacaala ilaahay baan noogu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala tamkiintaana siiyey dadka muslimiinta ah oo xoolahan dhiibay oo xeradooda ka soo bixiyey wilaayada islaamiga hiiraan ku nool alla tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa maalkooda ilaahay inuu barakeeyo xerada aad wax ka dhiibteenna ilaahay idinkii xero barakaysan iyo maal barakaysan ilahay inuu idiin geliyo qalbigiinna inuu hodantinimo ilaahay idiin geliyaan alla idiin weydiinayna subxaanahu wa tacaala kuwa walaalaho muslimiintaho ay gaartay oo nasiibka u yeeshay in ay ka faa'iidaystaan xoolihii loogu talagalay dadka tabarta yar ayagana waxaan leenahay waxa a qaadateen allah idiin barakeeyo waxaan si guud idiin leeyahay dadka ku nool wilaayadu alla ugu mahad celiya nicmooyinka uuna siiyey oo ay ka mid tahay jabka cadowga israacraacay ee nasriga muslimiinta ilaahay siinayo ilaahay uu mahadcelintiisa badiya cadowgiinnana ka cadow dhigta guntiga dheesha isaga dhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo kaashanayno cadowgeennaan u wada jirno marna ha yeelina waxa ay doonayaan oo inay diinteenna dumiyaan danaheenna diimeed iyo kuweenna adduunyo intaba inay dayacmaan bay rabaan marna ha aqbalina kuwa bilaadda kufriga uu jooga ku noolo muslimiinta ah iyo kuwa ka baxsanoo wilaayaadka islaamiga taxta raa'yatu tawxiid ku noolba waxaan idiin dardaarmayaa inoo ballan oon isku ogaanaynaa allah subxaanahu wa tacaala shareecadiisa inaan wada difaacanno una wada jirno howlahan mashruuca saka qaybinta ayaa si dardar leh ooga socota degmooyinka deegaanada wulayada ee islaamiga hiiraan oo ay ka faa'iidaysteen masaakiinta fuqarada ku dhaqan degmooyinka deegaanadaas sidoo kale sakada ayaa waxaa laga qaybiyey qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cuhmaan axmed dhuubow
الحمد لله رب العالمين
iyadoo weli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay ka socoto qaybinta sakada oo mawsimkeeda la jooga ayaa degmooyinka laga qaybiyey waxaa ka mid ah magaalada jilib boqolaal dadka u baahnaa in la siiyo sakada ayaana la siiyey xoolo ka koobnaa geello iyo ari dadka qaarkood waa waayeelo qaar waa dadka ay diimuhu cusleeyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka isugu jira masaakiinta iyo fuqarada qaar ka mid ah dadkaasi oo ku sugnaa halkii sakada lagu qaybinayey ayna sidoo kale ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa la hadlay andalus xilli weliba ay ku mashquulsanaayeen xoolihii la siiyey maasha allah deegaankeeda waa degmada jilib maanta waxaana la siinayaa zakawaadkaan qaadanaynaa alxamdulilah rabbialcaalamiin ereygeydaan qaatay waa halkaanas la igu hayaa nin oday baan ahay aad baan u duceeyey waxaan u duceeyey islaamka baan u duceeyey meel kasta joogo alxamdulilah rabbialcaalamiin allaan ku mahadannaa allaan ku shukrinaa deegaanka jilib oo tulid bedekariin loo yaqaanaa oo noola laba neeflo aa liigiisii mar horena waa liisii maraan saddex sana ka soo waray kor mar waa liisii nabadgelyada hadda wax maanta la kooba kara maba aha wax maanta aan kooba karna maba ahaba dareenkeeda farxaddeeda iyo dareenkeeda nabadgelyada aad yaan maanta toob gaalada cudur alla garanaa juudaan waxdan allah ku daaday aniga saddex afar mar ayaan qaata mar ariga igu soo aaday laba marna geela igu soo aaday maantana waxaa igu soo aaday laba leefoo la qaalin iyo dibi ah maasha allah aad bay u wanaagsanyihiin farxad iyo nabad iyo nabadgelyo iyo reenreen iyo insha allah ibraahim xuseen xasan shiidey farxadayda maanta nadiif waaye waa degan tahay wax ay sheegi karo is ilaahay abuurtay ma jiro farax oo maaragtay walaayada islaamta maanta uu faraxsanahay maanta waxaa lasii aqaana geel oo maaragtay oo saddex jir ee farax aadna uu faraxsanaho geela waa dhaqa rabaa mahana iibsisan waa xoola ma qabin tanaa ii koow ah aniga waxaa igu soo aaday shan neef ari ah waa markii iigu horreysoo si gaar ah aan u qaato ilaahi tabaaraka tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa aniga afar neef aa la isiiyo ari ah hadda igu horeyso farxaddayda aada u faraxsanahay lama qiyaasi karo aada u faraxsanahay alxamdulilah walaalahayna mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay guul ha siiyo gaalada allaha jibiya ilaahay hanaga qabta gaalada ilmo agoonaa haysta anna ilaahay ha ii barakeeyo
maasha allah zakawaadaan qaadanayno ilaahay allah islaamka ilaahay kor allah ka dhigo marka niminkii oo lagu soo qaadayna waxaan leeyahay ilaahay allah maalkooda allah u barakeeyo jazaakumullaahu khayru jizaan leeyahay sanad kasta marka la gaaro xilliga qaybinta sakada waxaa ka faa'iidaysta dad fara badan oo u baahan in la siiyo sakada waxaana weli degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ka socota qaybinta sakada xoolaha ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa goob fagaaro ah ka sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta ay si cad u diideen in ay ka qayb qaataan gulufka dhan ah duulaankii uu sanad ka hor ku dhawaaqay madaxa kooxda ridada soomaaliya cabdiqani moxamed ayaa si ambaqaadaya murtad xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya oo goob fagaare ah ka hadlayey ayaa sheegay in ciidamada kufaarta admis oo qeybta ka ah duulaanka ashhadaladirinimo ee saliibiyiinta kusoo qaaday soomaaliya ay si cad u diideen inay qaadaan guluf ka dhan ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga murtad xamse ayaa sheegay in gaalada afrikaanta ballantii ay ka qaadeen uga baxeen taas oo ahayd inay ku garabsiiyaan amaba ay horkacaan duulaanka qarisku xornimada ah oo murtad garguurta ku iclaamiyey deegaanada nabdoon ee hoos harsanaya shareecada islaamka wuxuu murtadkan ku eedeeyey gaalada admis in howshii ashhadaladiirnimo ee loo igmaday ay gabeen taasi beddelkeedana ay dalbadeen in lacagoo dheeraad ah la siiyo annagu waxaan nimid ayada oo amisom baa joogtay ama atims loo bedelay markii dambe ciidamadaas way joogaan ciidamadaas dowladdii xukuumaddii naga horreysay iyo ayaga iyo international community-gu way wada hadleen waxaana lagu heshiiyey inay baxaan laakiin intayna bixin ka hor ayaa waxaa lagu heshiiyey in qolo waliba waajib baa la siiyey waajibka la siiyey waxay ahayd international community-ga waxaa la yidhi nimankan lacag bay u baahan yihiin lacagtoodii hala siiyo muddada ay joogaana intaasa ayagana waxaa la yidhi marka waxaa laydinka rabaa inaad dagaal qaadaan guluf innagana dowladda soomaaliyeedna waxaa la faray inaad dhistaan ciidan muddadaas annaga dee markii halkaas aan ugu nimid nimankii markaan warbal warrama waxay dhaheen annaga lacagtii nalama siin therefore meel uma soconno waaye iska jooga war xaggee marka in war maxaan samaynaa hadalka murtad xamse ayaa imaanaya iyadoo ciidamada kufaarta admis ay bilaabeen inay dalka isaga baxaan dhinacyadii ku mideysnaa dagaalkii ashhadaladiirnimona mid kasta uu eedaynayo kan kale kadib markii allah fadligii ay ku fashilmeen hadafkooda ahaa duminta shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan
waxaan ku suganahay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan suuqa ganacsiga degmada aniga oo u kuurgalaya baaxadda uu la egyahay ganacsiga maalinta sabtida ah ayaan u jihaystay dhanka suuqa si indhahayga ay u arkaan halsame u socodka ganacsiga iyo waxyaabaha la kala iibsanayo waxaan qalinka u qaatay in bulshada muslimiinta aan u soo gudbiyo dhaqdhaqaaqa ballaaran ee ganacsiga degmada ganacsiga maalinka sabtida ah waa uu ka duwan yahay maalmaha kale ee isbuuca waana maalinta ugu saxmadda ballaaran suuqa degmada iyadoona hadda ganacsatadu ay keeneen ganacsi aad u ballaaran maadaama uu soo dhow yahay xilli roobeedka waxayna ganacsatadu ka baqayaan in waddada ay ku xidhanto sida uu idaacadda andalus u sheegay afhayeenka ganacsatada degmada buulafullaay oo aan ku booqannay xaruntiisa ganacsiga maasha allah si fiican uu kala socdaa waa sabtiyada hore aad iyo aad u wanaagsan yahay waa bulsho zaxmo waaye waa arkaysaa maasha allah waa aad u wanaagsan yahay ganacsiga maalmahan maasha allah waa dabaaldeg buuxo waaye sanadii culitaankeeda iyo deertii baan sugahaynaa wax badan maasha allah taa waa u arkaysaa macnaa badeecadii waan keengnay bagaashkii aan keengnay dharkii aan la keenay kabahii aan la keenay nooc walba kala duwan dhaqaalihii waa la keenay maasha allah alxamdulilah ayadoo xoogaa laga cabsanaya amaga waddadii xirantaa
intii aan suuqa joogay waxay indhahaygu qabanayeen ganacsato kala duwan oo ka kala yimid deegaanada wilaayada iyo kuwo kale oo ka yimid dhanka miyiga ganacsi kala duwanna keenay waxaana ii suura gashay inaan mikrofoonka la dhex maro qaar ka mida ganacsatadaas waxaan joognaa bartamaha buulafulaay maanta ganacsi weyn baa ka jira waa yoomul sabti insha allahu tacaala waxaan halkan ku iibinaa sida moobeelada iyo bagaashka carwo farjiyo waa layidhaha carwo xaraash waa maanta buulafulay aan ku sugonahay meel kor kama imaana magaaladan deegaan ku ahay maalmaha kalena waxaa aadnaa burg maalinta sabtiga suuq waa iska duway maalin oo mujtamac dhan in iska kooyo suuq maalmaha kale caadi way laakiin dhadhaxaadoy maalinta sabtiga la mashquul way zaa'id waxyaabaha aniga bagaashka ka mid ah oo dhararka ka mid ah oo fargalayaashii oo dhegdhegayaashii oo joogaas waxaas waynima alxamdulilah ha alxamdulilah waa fiican yahay maasha allah alxamdulilah maalmaha kale tuulooyin kala laadan tuulooyinka waxaa ka mid ah kanaanaha ka mid ah burgooda ka mid ah oo doodooda ka mid ah tuulooyinkaasa laadan suuqu maasha allah alxamdulilah ni aad buu u fiican yahay maalmihii hore waa dhaamaa aad baa rajada u wanaagsan tahay aniga waxaan idaa qalabka mootooyinka dhismaha maalin dadka dhan meesha isku imaanaya min jihata kulli ku imaanaya waay waa maalin aad u mashquul badanoo dadka wax la kala dhaafsanayo waay koleyba tuulooyinka uu badan yihiin dadka inta badanba dhanka amniga ayaa ah mid aad u wanaagsan waxaana bacdallaahi looga mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee baay oo xil weyn iska saartay ilaalinta iyo badqabka ummadda ay mas-uuliyadda u hayaan gaar ahaan in ganacsatada ay si amni ah oo aan xadgudub ahayn u ganacsadaan waxaana suuqa ka muuqanayay ciidamada al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar oo loogu talagalay inay ilaaliyaan nidaamka ganacsiga waxaana ganacsiga loo nidaamiyey qaab waafaqsan shareecada islaamka waxaa la kala saaray ragga iyo dumarka oo loo sameeyey meelo kala duwan si aysan isku dhex gelin mahadsanid abu xasaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa nagay intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu